guddigan oo ah guddi uu magacaabay ugaaska beesha side ugaas maxamed ugaas xaashi kadib markuu la tashaday suldaanada nabadoonada iyo dhaqanka dhammaan waxgaradka beesha side waxaa ogolaaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland waxaana og madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sidoo kalena guddigan waxaa loo xilsaaray in uu ku madax bannaan yahay wada xaajood kasta iyo hawl kasta arrimaha jubbaland ee beesha side guddigan wuxuu faracyo ku yeelan doonaa gudaha iyo dibadda dalka soomaaliya sidoo kale guddigu wuxuu ogeysiis u direeyaa gudaha soomaaliya iyo dibaddaba iyadoo ay waayadan socdeen warar sheegaya in dad damac siyaasadeed leh oo jooga muqdisho iyo meelo la mid ah ay ka hadlayeen in gobolka gedo lagu daro gobollada baay iyo bakool sidaas darteed dadkaas waxaan u sheegaynaa in gobolka gedo uu ka mid yahay jubbaland cid cid ku dari karta oo aan ahayn cid ku dari karta gobolladaasna aysan jirin oon aan ahayn dadka shacabkaa oo masiirka iska leh iyagaa ku dari kara iyagaana ka goyn kara dadka reer jubbaland waxaan ka rabnaa midnimo jubbaland waa istaagtay yaan lagu celin bililiqo iyo wax halaysan ninkaasu naga mid maaha ninka wax halaynayo oo ama wax biliqaysanayo ama qof shacaba dhibaataynayo jubbaland ka mid maaha horena waa u sheegnay haddana waa kusoo celinaynaa